Hogaamiyaha maamulka aasaaska Khartoum mudane Cabdiqaadir Axmed Awcali Firdhi ayaa magaalada Laascaanood ka dhagax dhigay xabsi cusub kaas oo dhismihiisu taabagelinayso dowladda federaalk Soomaaliya. Munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka aasaaska Khartoum, saraakiisha booliiska degmada iyo xubno ka socday dowladda federaalk Soomaaliya. Madaxa dabagalka mashaariicda maamulka aasaaska Khartoum Cabdisalaan Cumar Ibraahim ayaa ka warbixiyay dhismaha xabsiga.
dhagaxdhigga ee, mashruuca ee, laascaanood jeel ee, maamul goboleedka sc khaatuma Ee, mashruucan waxaa ii sheegay ku deeqay ee, xafiiska o b m-ka ee xukuumadda federaalk soomaaliya Een, xafiiskan ee, mashruucan waxaa dhismahiisa fulin doona ee, kambaniga la yidhaahdo anfac engineering construction company waxaana consultanty ka noqon doona ee, mashruuca shirkadda la yidhahdo fanuun star construction company Ee, insha allah biidnillahi kariim dhanka kale hogaamiyaha maamulka aasaaska Khartoum mudane Cabdiqaadir Axmed ayaa dhankiisa ka hadlay.
xafiiska ra'iisul wasaaraha federaalka ee uu hogaaminayo ra'iisul wasaare xamse cabdi barre waa uga mahadnaqaynaa tallaabadan muhiimka ah ee uu ka hirgeliyey deegaanada ssc khaatumo maanta oo ay taariikhdu tahay saddexdii bishii saddexaad isla mar ahaanta ku beegan saddexdii bisha rabadaan kun afar boqol afartan iyo lix waxaynu joognaa goobtii loo asteeyey in laga dhiso een, xabsigii dhexe ee caasimadda laascaanood waa maalin runtii aan odhan karayo isbeddel bay ku keeni doontaa amniga gudaha iyo shaqada laamaha amniga muhim bay ahayd in la helo xabsi dhexe oo weyn oo casriya oo baahiyaha loo qabo oo dhan daboola